الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى bاb إdا قيila hadii lagu iha للمصلي qofka tukanaya تqdم horumar aو اntadir ama sug fاntadara uu sugo falaa ba'sa ay fي dalika wax dhibi kuma jiro arinkaas qال xadثna محamed بن kaثيir qال أخbarna سfyاn بن سعيد الthوري عن أbي xاaزم عن سهل بن سعد رضي الله عنه qاaل كان الناaس dadku waxa يصلوna kuwa tukada مع النبي صلى الله عليه وسلم والمqصود بالناas huna الرiجاaل الناas halka waxaa looga jeedaa ragga وhm iyagoo cاaqidو sarهم guntiyadooda kuwo ku guntay ah min aلصikari yaraan awgeed calىa riqaabihim oorahooda ku soo xidhay macnaheedu waxa weyaan waxay guntan yihiin mara yar oo haddii ay isku dayaan inay u xidhaan sida caadiga ee guntiga loo xidho aanu xidhmahayn marka waxay sameeyeen inta ay xadhka iyo wax ku xidhxidheen ayay qoorta markaa kusoo xidheen faqiila waxaa lagu uhi liلnisaaءi dumarkii laa tarfacna kor ha u qaadina ru'uusa kuna madaxyadiina xataa yastawiya الrijaalu ilaa raggu ay ekaanayaan juluusan ay jaalisiina iyagoo ah kuwo fadhiya ama xaalo ay fadhiyaan marka xadiidkan waxa uu daliil u yahay ama uu ina tusinayaa xaqaaraة الdunya cinda اllahi subxaana wa tacaala addunyadu say u xaqiran tahay ilahay agtiisa anna saxaabatu rasuuli illaah oo dadkii dhulka joogay kuwa khayr badnaa ahaa markaa ayaa addunyada sidaa ka ahaa wamaca dalika ayaa ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa ay ku toosnaayeen ay ahaayeen kuwo ilaahay diintiisa u nusreynaya oo difaacaya waxaa kaloo xadiidku uu tusinayaa ragga iyo dumarkuba inay ku wada tukanayeen masaajidka weliba wax xaajiza ama wax teedina aanu u dhaxayn walihaada baa la yihi laa tarfacna ru'uusa kuna xataa yastawiya arijaalu juluusa maadaama ragga guntigoodu uu sidaa u liito waxaa dhici karta haddii ay raggii oo weli sujuudsan ay soo toosaan inay arkaan qaar markaa cawradoodu ay faydantay walihaada baa la yidhi madaxa kor ha u qaadina ilaa raggu ay si fiican u fadhiisanayaan waxaa markaa xadiidku daliilu yahay oo kale salaatu annisaa maca arijaal inay dumarku ragga ay la tukan karaan wain lam yakun dalika waajiba calayhina arrintaasi waajib ayaanay ku noqone masaladan uu baabaystay bukhaari oo daahirka baabka ama tarjamada waxa weeyaan qofka oo tukanaya haddii lagu idhaahdo yanaa taqadam aw intadir taqadam yani calaa gayrik cid ka hore aw intadir aw taahar canhu ama ka dambe oo kii tukanayana uu dhegeysto hadalka noocaasiya deetana hadalkaasi uu ku camal falo falaa ba'sa waxaana macnuhu markaa uu noqonayaa in rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka oo salaada ku jira hadalkan uu ku yidhi laa tarfacna ru'uusa kuna xataa yastawiya arijaalu juluusa oo macnaheedu yahay intadirna xataa yarfaca arijaalu min الsujuud macnaa suga ilaa raggu sujuudda ay ka soo toosayaan laakiin xadiidka waxaa ka muuqata hadalka rasuulku inuu yidhi yaعnى bacda الصalاة markii salaada laga baxay kadib waxaase xadiidku abwaabtan kitaab اlcamali fi الصalاة uga baab yahay ama uu nacam munaasib uga yahay oo uu kala xidhiidhsan yahay dumarkii iyaga oo salaadoodii dhamaystay sugitaanka ay sugayaan ilaa raggu ay soo toosayaan iyadoo sujuuddoodii u dhammaatay sugitaanka ay sugayaan ilaa raggu ay soo toosayaan waa camal zaa'ida ama dheeraad ah yacni fi salaa marka camalka caynkaasiya salaada aan ka mid ahayn laakiin tacalluq ama xidhiir lale salaada inaanu salaada waxba yeelahayn buu xadiidku daliilooyi oo marka iyagoo sujuuddii mujziga ahayd ama ka gudaysay dhamaystay xagga ficilka iyo xagga adkaartaba ay sii sujuudsanaadaan iyagoo sugaya soo toositaanka ragga dee ficilka noocaasi waa ficil ama waa camal zaa'id cala asalaa salaaddii dheeraadka ah rasuulkaana amray calayhi salaatu wasalaam waxaa xadiidkani daliil u yahay jawaasu wuquuc ficl اimaam maamuum bacda اlimaami inay banaan tahay ficilka maamuumku inuu dhaco imaamka ficilkiisa dabadeed bal waaba sida mashruuca dee mutaabacaduba waa sidaas wey wa fiihi jawaasu sabqi اlmaamuumiina bacdihim bacda fi اlafcaal inay maamuumiintu ay kala horeyn karaan ila raggan iyo dumarkani maamuumiin bay wada ahaayeen haddana dumarku inay dambeeyaan buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu faray wa fiihi jawaasu tarabusi fi ahnaaءi salaati lixaqi اlgayri wa ligayri maqsuudi salaa inuu qofku salaaddii kusii jiri karo ama uu sii dheerayn karo rukunkaa markaa uu ku jiro iyadoo aanuu markaa taa salaad uga qasti yahay laakiin cid kale markaa maslaxadooda uu ilaalinayo walihaadaba fuqahadu waxay xadiidkan ay ka faa'iidaysteen dumarkii la yidhi iska sii sujuudsanaada ilaa raggu ay soo toosayaan in imaamku isagoo rukuucdiisii mujsiga ahaydee ka gudaysay dhammaystay ama sujuuddiiba inuu iskaga sii jiri karo sujuudda ama rukuucda ama tashahudka oo atixiyaadka ah si isagoo markaa ilaalinaya xaqa man yuriidu idraaka qof doonaya inuu soo gaadho isagoo rukuucsan buu maqlay dad masaajidka soo gelaya waa sii dheerayn karaa min ajlihim si ay u soo gaadhaan wakadalika asujuud wakadalika atashahud qaala baabun laa yuraddu lama celinaayo laga jawaabi maayo laa yaruddu ka jawaabi maayo yani almusalli ka tukanaya asalaama salaamtii fi salaati salaada isagoo ku jira la salaamay qaala xadaثana cabdullaahi bn abi shayba qaala xadaثana bnu fudayli can ilacmash can ibraahim can calqama can cabdillaahi qaala kuntu waxaana usalimu inaan salaamo calى الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam wa huwa fi salaati isagoo salaadii ku jira fayaruddu calaya salaanta waa iiga jawaabi jire falamaa rajacnaa markii aanu soo noqonnay sallamtu calayh yanaa maray ka soo noqdeen min ardi alxabash ee maka ay ku soo noqdeenoo waa soo noqoshadii hore ay madiine kusoo noqdeen cafwan waa soo noqoshadii dambe sallamtu calayhi waan salaamay falam yarudda calaya salaantii iigama jawaabin wa qaala waxaanuu yidhi yanaa markii uu dhameeyey salaadii ina fi salaati shugla ina shugla wax qofka mashquuliya ayaa fi salaati salaada ku sugan oo qalbigiisa iyo xubnihiisuba waa inay ku mashquulaan salaad salaada marka baabkana wuxuu u keenay bukhaari raximah اllahu tacaala maadaama uu ka hadlayey alcamalu fi الsalaa goorta aanu salaada burinahayn si aan loo moodin markaa ka jawaabitaanka salaadu inay ka mid tahay waxyaabaha aan salaada aan waxba yeelahayn qala xadaثna abu mcmr qala xadaثna cabdاlwاriث qala xadaثna kahيr بn shindيr عan cطاء بn abi رbاx عan jabir بn cabd الlahi radي الlah عanهma qaal bacaثanii waxa i diray rasuul الlahi slى الlahu عalيh waslم fي xaajaةi arin buu ii diray dagaalkii غaswaة bani اlmsطلq la odhan jiray baana lagu jiray sida riwaayadda muslim ku cad fainطalaqtu waan dhaqaaqay uma dabeetana rajactu waan soo noqday waqad qadaytuhaa anigoo hawshaana soo qabtay faataytu الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ayaan u imi fasalamtu calayhi waan salaamay falam yarudda calaya salaantii igama jawaabin sida xadiidka xagga dambe ku cadna rasuulku wuxuu ku jiray salaad fawaqaca waxaa ku dhacay fii qalbii qalbigeyga maa shay baa ku dhacay allahu ilaahay aclamu wuu ogaal badan yahay wuu u cilmi badanya bihi isaga oo bimacnaa arrinta noocaasiya aada iyo aada baan uga xumaaday oo aan uga murugooday waxaa qalbigiisa ku dhacay waa alxusnu weeye faqultu waxaan idhi fii nafsi nafteyda dhexeeda waxaan ka idho bimacnaa anigu aan isku idhi lacalla rasuula allah waxaa laga yaabaa rasuulka ilaahay wajada calaya gadiba calaya inuu i cadhooday oo sababtuna ay tahay anii anigu abda'tu calayhi inaan kadib dhacay uma dabeetana sallamtu calayhi waan salaamo mar kale aan ku celiyo falam yarudda calaya salaantii igama jawaabin fawaqaca fii qalbii waxaa qalbigeyga ku dhacay ashaddu mid ka daran ay xusnun oo ashaddu ka daran min almarati اlulaa ay min xusni اlmarati اlulaa murugadii markii hore ku dhacday uma dabeetana sallamtu calayhi waan salaamay oo faradda calaya waa markii salaada uu ka baxay markaasuu iiga jawaabay ay bacda an faraga min salaati faqaala wuxuu uhi inamaa manacanii waxaa ii diiday inan arudda calayka salaanta inaan kaaga jawaabo anii kuntu anigu inaan ahaa usallii mid tukanaya inaan tukanayo wa kaana wuxuu calaa raaxilatihi mid saaran gaadiidkiisii mutawajihan u jeeday ilaa gayri اlqibla jihada qiblada jihaan ahayn waxaa culimada qaarkood labadan xadiid ba ay u daliishadeen inay makruuh tahay qofka tukanaya in la salaamo laakiin labada xadiid kuma jiro wax tusinaya karaahiyada noocaasiya xujada markaa u weyni weliba xadiidka jaabir waa hadalkaa uu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidka cabdillaahi ibn mascuud baan ujeedaa ina fi salaati shugla laakiin haddii ay makruuh tahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa saxaabada ku baraarujin lahaa oo odhan lahaa qof tukanaya markaad u timaadaan ha salaamina laakiin maadaama rasuulku calayhi salaatu wasalaam wax inkaara ama diidmaa aanu u muujin iyo saluugitaan uu ku saluugay salaantaa laga qaadan maayo karaahiye iyo taxriim toona qofka tukanaya in la salaamaa inay xaaraantay ama inay makruuh tahay laga qaadan maayo oo qofka markaa tukanaya waa lala hadli karaa lilxaaja ayaa loola hadli karaa oo dee axaadiis iyo adilo kaleba waa ku soo aroortay oo qaar badan oo kamidii hore ay noo soo mareen axaadiidan marka aynu ka qaadanaynaa ana almusali ida salama calayhi axadu laa yaruddu calayhi salaama qowla qofka musalige waxa weeyaan tukanaya haddii la salaamo salaantaa kaga jawaabi maayo qowl nacam waana sida ahlucilmigu ay u badan yihiin akaru ahlicilmi waa sida ay ku tageen ixtijaaja bihadi اlaxaadiid iyagoo daliishaday axaadiida dee raddu salaam salaanta in laga jawaabo waa waajib haddii xaaladan ay bannaan tahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa ka jawaabi lahaa laakiin mar haddii rasuulku ka jawaabi waayo inaanay bannaanayn ayaa taa laga qaadanaya waanay isku khilaafaan culimadu haddii isaga oo salaada ku jira la salaamo oo salaanta uu ka jawaabo salaaddiisu maxay noqonaysaa ahlulcilmiga markaa qaarkood baa kala qaada oo yidhaahda qaabka salaanta uga jawaabay ku xidhanta hadduu yidhah calaykum asalaam ama assalaamu calaykum uu yidhaahdo dee hadal buu la yimi ataa bikalaamin fiihi mukhaaطabatu aadamiyin hadal bani aadam uu kula hadlay buu la yimi salaadiisu markaa waa buraysaa haddii se uu ka dhigo bisiikati ducaa uu ku salaamo allahuma ajcal calaa man salama calaya salaam allahuma ajcal calaa man salama calaya salaam ama allahuma sallim calayh waa duco ducaduna de waa hadal qofku ilaahay uu kula hadlayo oo marka hadduu sidaa yeelo salaadiisu buri maysa bu yidhah nacam lannu hadalka salaada buriya waa alkalaam aladi fiihi mukhaaطabatu almakhluuqiin waa hadalka makhluuqiinta lagula hadlayo wey ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihin yaruddu salaama biاlishaara ishaara ayuu salaanta kaga jawaabaya xadiidka qaarkeedna sidaa waa tusista ahlucilmiga qaarkoodna waxay idhahdeen dib buu udhigayaa waana sida labadan xadiidba daahirkoodu uu tusinayo labada saxaabi midna ma sheegin in rasuulku calayhi salaatu wasalaam ishaaro uu salaanta kaga jawaabay bal jaabir ibn cabd llahi wuxuu yihi uma sallamtu calayh faradda calaya ay bacda insiraafihi min asalaa waan salaamay markaasuu salaantii iga jawaabay goormuu ka jawaabay markii salaadda uu ka baxay kadib ayuu ka jawaabay baabu rafci laydi gacmo kor u qaadistii buu baabaya fi salaati salaada dhexeeda kor loo qaado gacmaha liamrin arrin awgii kor loogu qaado yanzilu kusoo dega bihi qofka musalligee tukanaya macnaa kor u qaadistaasi de waa camal markaa camalkaasi inaanu salaada waxba aanu yeelahayn ayaa uu markaa tilmaamaya qaala xadaثana qutayba qaala xadaثana cabdاlcaziiz can abi xaazim can sahل bni sacdi radia allahu canhu qaal balaga waxaa soo gaadhay rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam ana bani camr bani cawf oo biqubaa deganaa kaana inuu ahaa beynahum dhexdooda shayun yani min alkhilaaf wاnizaac shay khilaaf inuu udhexeeyey fakharaja waa baxay yuslixu isagoo heshiisiinaya beynahum fi unaasin dad isagoo dhex socda min asxaabihi ka mid wa hada yadulu calaa tawaaduc الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam rasuulku ma odhan howlaha yaryara noocaasa anigu ma qabte anigu waxaan hogaamiyihii ummadee cid baan guddi baan u dirayaa ma odhan bal rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam baashara sulxa binafsihi isaga laftiisa ayaa ummadda heshiisiinayay wa fiihi kadalika ihtimaamu الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam biamri اlislaaxi bayna الnaas rasuulku siduu xil isaga saarayey arrintaa heshiisiinta dadka iyo wanaag in la dhex dhigo ayaa laga qaadanaya faxuwisa waa la habsaamiyey rasuulu llaahi salى اllahu alayhi wasalam oo hawshaasuu ku habsaamay waxaanat isalaatu salaada waktigeedii baa yimi fajaءa bilaalu bilaal baa u yimi ilaa abi bakri radia allahu canhuma faqaal ya abaa bakrin ina rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama qad xubisa waa la habsaamiyo qad xaanat isalaatu salaada waktigeediina waa taagay fahal laka ma kuu sugan tahay an tauma annaasa dadka inaad tukiso taana waxaa laga qaadanayaa haddii imaamkii raatibka ahaa uu habsaamo inay tahay muadinku cid kale inuu hormariyo haddaanu isaguba aanu tukinahayn haddii marka ida kaana hunaaka man huwa afضal minhu wa أwlىa minhu biاlimaama mid ka fadli badan oo imaamada isaga uga mudanay hadduu jiro macnaa inuu kaa horu mariyaa inay tahay sida afdalka ah ayaa laga qaadanaya xadiidkan iyo axaadiid kaleba cabdiraxmaan ibn cawf markuu tukiyey nacam qaala wuxuu yidhi abubakar weliba rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa arrintan usii sheegay bilaal laakiin sababta su-aashan uu weydiiyu qaabkan ugu bandhigay abubakar waxay tahay leanna abubakar buu ku yaqaanay tawaaduc fara badan nacam iyo inuu markaa karaahiyeystu dhibsado inuu istaago halkaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu istaago qaala wuxuu yihi abubakar nacam ha in shita haddaad doonto riwaayad kalena waxay nagu soo martay in shitum haddaad doontaan waxaana marka abubakar muraacaad uu ku sameynaya ama uu ilaalinaya inuu wuxuu iska ilaalinayaa inuu tukiyo dad aan tukintiisa aan raalli ku ahayn oo kuwa aan salaadooda aan la rafcin waxaa kamida man ama qowma wahum lahu kaarihuun ama xaq ha kugu karaahiyeystaan oo adigu xaqa aad kaga taagnaata ama baadil ha kugu karaahiyeystaan oo adigu aada khaldanaatida dad imaamadaada karahsan ha tukinin nacam lanna arrinta ku saabsan waxa weeyaan taaliif اlquluub wa islaax dati اlbeyn iyo cibaadadan in lagu guto binshiraaxin wa طminaanin ayaa ka mudan imaamadaada faaqaama bilaalu bilaal ba aqiimay asalaata wataqadama abu bakrin radia allahu canhu fakabara linnaas wa jaa waa yimi rasuulu llahi salى اllahu alيh wasalam yamshi isagoo soconaya fi sufuuf wayashuquhaa jeexaya shaqan jeexitaan xataa qaama ilaa uu istaagay fi saf safka hore taas ayaanu abubakar ka fahmay in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu doonayo imaamat annaas macanaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam muxuu xaggaa dambeba ugu tukan waayey ee sufuufta dhexeeda uu soo jeexay su-aashaa isweydiin uu isweydiiyey bay ka dhalatay go-aankan uu gaadhay abubakar oo aynu dib u soo baxo si uu rasuulku u noqdo imaam annaas faakhada annaasu dadkii waxay bilaabeen fi tasfiixi qaala sahlun atasfiixu huwa tasfiiqu labadaas inay isku mid yihiin buu ku fasiray saxaabi waxaanaynu sheegnay in culimada qaarkood ay kala geeyaan oo idhahaan tasfiiqu waa in waxa weeyaan baabacada iyo tan kale dhabarkeeda la ysku garaaco taada huwa tasfiiq tasfiixuna waxa weeyaan in labada saxaabi caadi la isugu garaaco sida marka la ciyaarayo laakiin saxaabigu wuxuu tilmaamay labadu inay isku mid yihiin qaala wuxu uhi wakaana wuxu abubakrin radia allahu canhu laa yaltafit midaan daymoon fii salaatihi salaada markuu ku jiro wa hada yadulu calaa khushuucihi wa iqbaalihi calى اllahi subxaana wa tacaala biqalbihi wa qaalabihi falama akhara annaasu dadku markii ay farabadiyeen yani min atasfiiq iltafata waa daymooday fi hada jawaasu liltifaati lilxaaja faida rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam isagoaba rasuulki ilaahay yani waaqifan khalfa daba taagan faashaara ilayhi waa uu ishaaray rasuulku yaamuruhu isagoo faraya an yusaliya inuu tukiyo dadka salaadiisa uu iska sii wato fi hada ana alishaara almufhima laysat kalaama walaa tubطil الsalaaة walaa tukrahu ida kanat lilxaaja ishaarada ama tilmaamta macna laga fahmaya hadal ma aha xukmu lkalaam ma leh salaadna buri mayso isla markaana makruuh ma aha haddii xaaja ay keensato haddaana xaaja keensanse waa makruuh waina fi salaati shugla farafaca abu bakri radia allahu canhu abubakr baa kor u qaaday yadahu gacantiisa faxamid allah ilahay buu subxana wa tacaala uma hadnaqay wuxuu ilaahay subxaana watacaala ugu mahadnaqay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu ku yidhi ina tuki salaada halkaa ka sii wata waadi de waa munqaba liabi bakri in rasuulka ilaahay uu ku daba tukado waxaa markaa laga qaadanayaa dikriga qofku salaada dhexeeda uu la yimaado walo haba noqdaba dikrigaasi fii gayri mawdicihi meelihuu soo arooray meel aan ahayn inaanu salaada waxba yeelahayn tusaale ahaan tajadudat lahu nicma wahuwa fi salaa nicma usoo cusboonaatay isagoo salaada ku jira alxamdu lilah buu odhan karaa sidan abubakarba uu yidhi wuxuu ka yaabo lala fajacaabuu arkay subxaana allah hadduu yidhaha salaadiisu waxba noqon mayso waana sidii ay samaysay waxa weyaan caaisha radia allahu canha fi lkusuuf wakadalika waxa weya rasuulku alayh الsalaatu wasalaam wuxu uhi ida naabakum shay fi الsalaa falyusabix الrijaal waltusafiq الnisa marka ida naabakum shay maaha sahwigii oo qura waa arrin kastoo kula soo darasta yani fi الsalaa oo imika sahwibo ma dhicin xataa imaamkii oo marka hore maqnaa haddii uu yimaado iyadoo qof kale salaadii uu sii galay subxaana allah baa la odhan karaa si loogu baraarujiyo lakiin imaamku waa inuu yahay qof faqiiha bimacnaa dee tasbiixda waxaa looga jeeda fahmi kara lakiin hadduu yahay ka waran mid maqlay uun inay maamuumiintu subxaana allah odhan karaan marka sahwi uu dhaco waxba markaa u tari mayse subxaana allahdaa waad ku daamdaaminaysa waxay noqonaysaa inuu wareero waxa dhacayba uu garan waayo lakiin abubakar bilfiqigiisa bale wax sahwi oo markaa ka dhacay dee markuu u muuqan waayey salaaduna dee bilow baabay ahayd oo waxaa muuqata markii uu takbiirtay inuu yimi rasuulku alayhi salaatu wasalaam iltifaat buu sameeyey xagga dambe ayuu soo egay bal waxaa dhacay dee si uu ogaado waxaa kaloo xadiidku daliilu yahay rafcu lyadayn yana fi salaa walow fii gayri mawdicih meelihii takbiirta la raacinaya meelaan ahayn hadduu gacmaha kor u qaado inay jaa-is tahay waayo rasuulku alayhi salaatu wasalaam arrinta noocaana abubakar markuu sameynayay dee waa la joogo waa arkay walam yunkir caleyh kumana inkirin bal rasuulkaas sameeyey alayhi salaatu wasalaam fi salaati lkusuuf isagoo yusabixu llaha wayuhalilu subxaana allah laa ilaha ila allahda isagoo hayuu gacmaha kor u qaadiya rasuulku wahuwa fi salaa markaa qofku hadduu doono salaada inuu dhexdeeda uu ku ducaysto ama ilaahay subxaana watacaala uu xuso gacmaha kor uu qaado wax dhibaataa male taas uma rajaca waa soo noqday alqahqara isagoo dib u guranaya waraawi xaggiisa dambe ayuu usoo noqday xataa qaama ilaa uu istaagay fi saf ee alawal marka socodka noocaasi ah ee yasiirka ah ee xaajadu weliba ay keentay inaanu salaada waxba yeelahayn baa xadiidku daliiluyi wataqadama waa horu maray rasuulu llahi salى اllahu alيyه wasalam fasala linaas dadkii buu tukiyey falama faraga markii salaadii uu ka dhammaaday aqbala calى الnaas dadkuu kusoo jeesto faqaala wuxu uhi ya ayuha الnaasu dadow maa lakum maxaa idinku dhacay xiina naabakum markuu idinla soo dariyey shay-un shay fi الsalaa akhadtum aada u bilowdeen bitasfiixi sacab garaaca inama atasfiixu sacab garaacu wuxuu u sugnaado linisaa yani idaa naaba shay man naabahu shayun ka shay uu la soo darso fii salaatihi isagoo salaada ku jira falyaqul ha yidhahdo subxaana allah uma dabeetana iltafata ilaa abi bakrin radia allahu canhu abubakr buu ku jeesto faqaala wuxuu yidhi yaa abaa bakrin maa manacaka maxaa kuu diiday an tusalliya linnaasi dadka inaad tukiso ay binnaas aw liajli innaas xiina ashartu ilayka markaan kuu ishaaray qaala abu bakrin ma kaana yanbagii uma habboona libni abi quxaafa an yusalliya inuu tukado bayna yaday rasuuli اllahi salى اllahu alيه wasalam tawaadaca abu bakr qowla wa ficla magaciisii xataa ma sheegin iyo magicii markaa aabihii ibni abi quxaafa tawaaducan buu hadalkan u yihi ficlanna waa tawaaducay oo rasuulka alayhi الsalaatu wasalaam kuma hor tukana waa kaa dib u soo baxay waxaa la odhan karaa abubakr miyaanu khilaafin amarka rasuulka alayhi salaatu wasalaam amarka rasuulka in la khilaafaa miyay banaan tahay waxaa leena ida kaana almru lilkraam laa taxrum mukhaalafatu cidda wax ku amartay ha noqdo waalidka ha noqdo imaamu lmuslimiin aladi tajibu طaacatuhu ha noqdo amar saadir min الnabiyi alayhi الsalaatu wasalaam ama rasuulka kasoo fulay haddii amarkaa ujeedada laga leeyahay tahay ikraam in adiga lagu maamuuso oo amru takliif aanu ahayn mukhaalafadiisu xaaraan ma aha walihada iyadoo rasuulka abubakar uu ku yihi tuko oo u ishaaray inuu salaada sii wado haddana abubakr amarkaa de waa kan khilaafee dib usoo baxay wuxuu fahmay amarka rasuulku alayh الsalaatu wasalaam inu yaho lilikraam ikraama liabi bakrin radia allahu canه inuu abubakr arrintan uu ku maamuusayey nacam baab اlkhasri baabu اlkhasri keliya qabsashadii buu baabiyey fi salaati salaada dhexdeeda keliyaha la qabsado manaa xukunkiisu waa maxay arrinkaa qaala xadaثana abu الnuعmaan qaala xadaثana xamaad waa xamaad ibnu zayd can ayub can muxamedi can abi hurayrata radia allahu canhu qaal nuhiya waa la nahiye can اlkhasri keliya qabsashadii fi salaati salaada dhexdeeda wa qaala hishaam wa abu hilaal can ibni siriin can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalيyh wasalam قال xdثna cمر بن علي الفلاس قال xdثna يحيى قال xdثna هiشام هiشhام بن حسان قال xdثna محمد محمد بن سيrين عن أbي هريرة رضي الله عنه قال وxu uhi نuهya waa la نahy أn يصليa الرaجuل ninku inuu tukado مkhتصرا isagoo keliya haysta marka maxaa looga jeedaa khasriga ama ikhtisaarka halkan maxaa looga jeedaa waxa ay ku tegeen culimada badankoodu muxadisiin iyo culimada hariib ulxadiidka wax ka qoray kelimaadka hariibkaa ee ku jira axaadiida rasuulka iyo ahlu luga iyo alfuqahaa badankoodu waxay ku tegeen alkhasru ama alikhtisaar inuu yahay wadcu lyadayni calى alkhaasiratayni fi الsalaa in gacmaha qofku uu saaro labadoodaba ama midkood keliyaha uu saaro iyadoo salaada waxa weeyaan lagu jiro arrinta markaa noocaasa hishaam markii la weydiiyey hishaam hishaam ibnu xasaan waxaa markaa sidaasi ayuu ku fasiray weliba wuxuu sheegay tafsiirka noocaasi inuu yahay marfuuc rafacahu ilى الnabiyi markii la yihi qaala biraasi haakada ay nacam ha buu ihi tafsiirka rasuulka alayh الsalaatu wasalaam iyo abu hureyra u rafci marka inuu khasrigu sidaa yahay wadcu اlyad aw اlyadayni calى اlkhaasira ayaa sida waxa weya raajix ah waana sida ruwaadda xadiidku sida ibnu siriin iyo ay ku fasireen qaala ibnu siriin huwa an yadaca yadahu calaa khaasiratihi wa yusali imaamu nasaa-ina sidaas u baabaystay wakadalika abu dawuud saas ayuu tasriixiyey atirmidina ahlulcilmiga ayuu sidaa ka soo naqliyey markaa tafsiirkaas ayaa tafsiirka saxda culimada qaarkoodna waxay idhahdeen ikhtisaarka waxaa looga jeeda qira'atu aaya oo aayateyn min akhiri suura inuu akriyo aayad ama laba aayadood oo suuradda dhammaadkeeda ah walaa kala nahiye waa kaas alcilmiga qaarkood waxay dhaha ikhtisaarka macnihiisu waxa weeyaan in aayadda ay sujuuddu ku jirta uu ka boodo si aanu sujuudu tilaawo aanu ugu baahan alcilmiga qaarkood waxa ikhtisaarka waxaa looga jeeda ikhtisaaru salaa in salaaddii waxa weeyaan uu soo gaabiyo xayثu yukhafifu rukuucaha wa sujuudaha rukuucdiiyo markaa sujuuddii uu khafiifiyo calaa kuli xaal tafsiirka ayaa tafsiirka u raajaxsan oo ugu yaraan ruwaat اlxadiid ay ku fasireen khasriga in looga jeedo wadcu اlyadayni calى اkhaasira khaasiratayn aw ixdaahuma calى اlkhaasira sababta marka arrintan loo diiday maxay tahay limaada nuhiya can hada wax marfuu xadiid marfuuca oo sababta sheegaya markaa ma hayno tafsiirka ama caddaynta ujeedada loo diiday waxaa ku soo arooray waxa ugu sareeya ma saxa can caaisha fi saxiix الbukhaari fi kitaab bani israa'iil oo arrintaasi inay tahi min atashabuh biاlyahuud nacam oo yahuuddu sidaasi ay yeelaan marka ay tukanayaan qofka muslimkaasi aan ugu ekaan awgeed loo diiday ahlucilmiga qaarkood waxay dha waa ficlu shayطaan shayطaanka ayaa sidaa sameeya marka hadda waxay noqonaysaa in arrintaasi salaada dhexdeeda iyo markaan salaad lagu jirinba inaan la samayn oo atashabuh bishayطaan dee waa xaaraan oo ma banaana culimada qaarkood waa ficlu mutakabiriin inuu qofku labadaa keliyood qabsado ama midkooda uu qabsado calaa kuli xaal sababta loo diiday waxay doonaysaba ha noqotee ficilkani ficil wanaagsan ma aha ama camal shaydaan ha noqdo ama mid yahuud ha noqdo ama camal mutakabiriin ha noqde dadkaa in laysu ekaysiya ma banaana marka fi salaati wa fi khaariji salaa in sida la sameeye ma aha baabun yufakiru rajulu ninkii waa ku fikirayaa ashay shay buu ku fikirayaa fi salaati salaada dhexdeed an arrintaasi talow salaadiisa wax ma yeeleysaa haddii shay uu ku fikiro isagoo salaada ku jira camal qalbi uu la yimaado oo acmaalu jawaarix fara badan oo salaada aan waxba yeelahayn buu inoo sheegay waxaanaynu daabid iyo qaaciido uga dhignay camalka faraha badan inuu salaada burinayo camalka yarina aanu burinahayn ka badanna waxaa xadu ah waa maa yunaafi hay-ata salaa wa yaquulu man yaraahu ina hada laysa fi salaa waa ka hay-adda salaada ka hor imanaya oo qofka arkaa uu odhanayo qofkani salaad kuma jiro camalka heerkaa gaadhsiisan ayaa salaada burinaya wamaa duunahu fa huwa alqaliilu camalka camalkaa ka sokeyaana waa camalka yaro salaada aan burinayn camalu qalbigi waalan ka bilaaba daba amaal camaashi qalbiga haddaad qalbiga ka shaqaynayso adoo salaadii ku jira talow camalkaasi ma burinaya salaadaada waana ka imika dee aadka inoogu badan waxaa laga yaabaa dadku camalu jawaarixa inay camalkaa xubnaha iyo dhaqdhaqaaqa inay aada isaga dhowraan marka salaada ay ku jiraan laakiin quluubtii baa shaqo kale iyo camal kala haysa oo salaada ka baxsan wa qaala cumaru wuxuu uhi radia allahu canhu inii anigu la ujahizu waan diyaariyaa jeyshii ciidankayga wa ana fi salaa anuu salaada ku jiraan ciidanka diyaariyaa nacam bal waxa uu sheegay cumar radia allahu canhu ciidan diyaarintaa mid ka duwan se ibn abi shayba wariyey wuxuu yihi inii laaxsibu jizyata albaxrayn wa ana fi salaa jizyada baxrayn ayaan xisaabiya iyo sidaan u qaybin lahaa anuu salaada ku jira mar baa marka uu salaad maqrib tukiyey saxaabada cumar bn khaaab wahuwa amiir lmuminiin etana waxba ma akriyinba qur-aanba laa sira walaa jahran markuu dhameeye baa lagu yihi ya amiir almuminiin waxba maad akriyina maxaa dhacay markaasaa wuxuu yihi inii xadadtu nafsii wa ana fi salaa biciirin jahaztuha min almadinati xata dakhalat ishaab safar baaban galay buuhi anoo salaada ku jira waxaa naftayda markaa ugu sheekeynayey safar baayac mushtar oo aan diyaariyo madiine aan ka diray marka haddee safarkaasaan waday ilaa shaam aan geliyey salaadiina waa ku jira kadib salaaddii buu kusoo celiyey waayo tafkiirka noocaasi wuxuu sabab noqday inuu ka tago dee arkaantii salaadda wax kamid a oo waxa weeyaan qiraa'adii markaasuu uri laa salaata laysat fiiha qira'a cumar ibn khadaab markaa arrintan uu sameynayey oo inuu jihaadka ka fikiraayey ama qismat ljizya oo maslaxada raciyadiisa ah tafkiirka noocaasi madmuum maaha bayhan culimadu xataa salaada dhexeeda hadduu dhaco qofku salaada isagoo ku jira arin kalo walow arrimaha salaadaba yaanu ka mid noqone laakiin umuur laakhira ka mida wa min umuur اdiin hadduu ka fikiro wahuwa fi salaa tusaalahaan wuxuu ka fikiraya isagoo salaadii ku jira warniyo hebelkaas sidaad wanaag u fartaa wadadaad u marta sidaad xumaan uga reebta kayfa tansaxu lilah kayfa taamuru bilmacruuf kayfa tanahu can lmunkar waxay leeyihin ahlucilmigu madmuum maaha waana min baabi tadakhul اlcibaadaat qofkii qof laba cibaado mar qura wada qabanaya buu noqonaya cibaadatu salaa iyo tafkiirkan waxa weeyaan diiniga ah ytacalaq bamri اlaakhira arrimaha aakhira waxa weeyaan la xidhiidha qaala xadaana isxaaq ibn waana rasuulkuna alayh الsalaatu wasalaam waa sameeyey oo sabaqa cumara ilaa dalik cumar rasuulka arrintaa ugu horeysa xadiidka soo socda aynu ku arki doono rasuulku arrina salaada ka baxsan uu ku fikiray fi salaa salaada dhexdeeda lakin de ayd arrin diiniya oo masaalix raciya ku saabsan qala xadaana isxaaq ibn mansuur qala xadaana rawxu qala xadaana cumar huwa ibn saciid qala akbaranii ibn abi mulayka can cuqba bn اlxariث radi allahu canhu qaal salaytu maca الnabiyi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ayaa la tukaday alcasra falama salama markuu salaamo naqsaday qaama waa kacay sariican musrican isagoo mid degdegaya aw qiyaaman sariican dakala waa u galay calaa bacdi nisaa'ihi dumarkiisii qaar ka mid uu galay uma kharaja waa soo baxay wara-a wuxuu arkay ma fii wujuuhi اlqowm waxaa ragga wejiyahooda ku sugan oo min tacajubihim la yaabistooda ay ka yaabeen lisurcati rasuulka degdegiisa faqaala wuxuu ihi dakartu waan xusuustay wa ana fi salaa anuu salaada ku jira tibran baan xusuustay kuus dahab oo cindana agteeda yaalay fakarihtu waxaan dhibsaday an yumsiya inuu galabaysto aw yabiita ama uu hoydo cindana agteeda faamartu waxaan amar ku bixiyey biqismatihi in la qaybiyo nacam xadiidkani horena waa inoo soo maray wuxuu daliil u yahay rasuulku caleyh afdal salaatu watasliim siduu adduunyada zaahidka uga ahaa adduunyada markaa ummaddu ay wada leedahay inay agtiisa sii taallana xataa aanu ogolayn iska dhaaf inuu ku tasarufo iska isticmaale oo u isticmaalo danihiisa gaarkaa ah waa xadiidku uu daliilu yahay jawaas takhaطi lilxaaja imaamku dadka inuu ka tallaabsan karo dhihaaban wa iyaaban markuu imanayo markuu tegayaba haddii ka taltallaabsiga xaaja ay keento waxaa kaloo xadiidku markaa uu daliil u yahay arrintanuu bukhaari u baabaystay oo dee rasuulku isagoo salaada ku jira ayuu xusuustay dahabka markaa guriga yaalla isagoo salaada ku jira ayuu ka fikiray markaa qaabku u qaybin lahaa waana tii aynu tilmaanay maadaama ay tahay arin ukhrawiya oo diiniya oo ama tatacalaq bihi maslaxat lmuslimiin danta muslimiintu ay ku xidhan tahay fikirka arrinkaa lagu fikiro salaada dhexdeedu ma aha arin xun oo madmuum oo dhaleecaysan hadday saa tahayna rasuulku alayh isalaatu wasalaam ma sameeyeen waxaa laga qaadanaya imaamku ama caalimku waxyaabaha sheegistooda aanay dhibaata ka dhalanahayn inaanu ka qarin ardaydiisa iyo atbaacdiisa walihaada baa rasuulku alayhi salaatu wasalaam markuu arkay iyagoo yaaban oo degdega rasuulka hore aanay uga baran ka yaaban sababta ku keliftay buu u sheegay rasuulku alayhi salaatu wasalaam qala xadaana yaxya bnu bukayr qala xadaana leytu can jacfar can ilacraj qala qala abu hurayraa radi allahu canh qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam ida adina ida udina bisalaati salaada marka loo eedaamo adbara shayطaanu shayطaanka ayaa daba jeediya lahu duraatun iyadoo neefi xagga dambe ka socota xataa laa yasmaca xataa yasila ilaa uu gaadho manaa masaafatan laa yasmacu aanu maqlahayn ata'diina ama xatىa laa yasmac ay lianlaa yasmaca si aanu u maqal ata'diina eedaamitaanka la eedaamayo faidaa sakata markuu aamuso almuadinu ee aadaanka uu dhameeyo aqbala haddana waa soo jeestaa faidaa huwiba marka la aqiimo adbara waa daba jeediya faidaa sakata yani can iliqaama aqbala iqaamada marka laga aamusana haddana waa soo jeesta waa arbaca maraat laba sii socod iyo laba soo socda weliba halku gaadhaya meel dhow hamoodeysa fi saxiixi muslim ku sugan waxaan faju rawxaa ayuu gaadhaa oo lix iyo soddon mayl u jirta magaalada madiina taasina waxay tusinaysaa surcada ama degdega ilaahay subxaana watacaala iyo dheeraynta uu ku arsaaqay marka la eedaamo u ordaya lix iyo soddon mayl buu jaraya marka aadaankii la dhameeyo haddana waa kula taagay marka la aqiimaabuu ordayaa intaa iqaamadu ay socoto ayuu gaadhayaaba masaafada ah haddana markii marka iqaamada la dhameeyaba waa kula taagay ma asracahum wama aqwaahum ilaa samada isfuulfuulaya shayaadiinta bal kawa hooseeye ka war inta kaleba ay saaran yihin ilaa samada inta gaadhsiisani awood intee leeg buu ilahay subxana wa tacaala uu siiyey iyo xoog waa yahay falaa yazaalu ka suuli maayo bilmari qofkii ay bitashwiishi calى اlmar aw biishgaali اlmar qofkii inuu mashquuliye ka suuli maayo tukanaya qul low soo kule udkur xusuuso maa shay lam yakun aanu hayn yadkuru mid xusuusnaa xataa laa yadri ilaa aanu qofkii garanba kam sallaa imsaa yudka qaala abu slma bn cabdالرaحman ida facala axadukum dalika midkiin markuu sidaas sameeyo falyasjud ha sujuuda sajdatayni wahuwa qaacidun isagoo fadhiya manaa markuu garan waayo weyaan intuu tukaday samicahu abu slma min abi hurayra radi alahu canه marka xadiidkan horena waa inoo soo maray shaydaanku aadaanka ayuu ka cararaa waayo aadaanku tawxiidkii iyo takbiir الlah iyo dikr الlah buu xambaarsay taasina way dhibaysaa duraadkan iyo neeftanna iyo naqaskan xagga dambe uu kasii deynayana markaa baqa ayaa ka keenaya culimada qaarkoodna waxay idhahdeen ixtiqaaran lidikri buu sidaa u samaynaya oo carabtu shayga markay xaqirayaan bay idhahdaan daradtu calaa wajhi daradtu calaa wejhi wejigaan kaga dhuusay bay idhahdaan manaa waan xaqiro waxaan waxba ahayn baan kasoo qaaday wey oo in laga xishoodo aan aan mudnayn markaa sababtu u samaynaya waa taana waa la yidhi waxaa kaloo la yidhi waa dhegihiisa ayuu ayuu ka arbushayaa sawdkan si aanay u maqal intaa uu sii ordaayo calaa kulli xaal laa shaka aadaanku inuu dhib ku yahay saxaabada xadiidka warinaysa qaarkoodna sidaas ayay ka fahmeen kamaa fi saxiixi muslim oo markii midkood inankiisu uga soo cawday in meel beera isagoo ag maraaya wuxuuna ay uga dhawaaqaan hebelow markaan eegana wuxuu hi cidba ma joogto markaan isla dhaqaaqna waa laga dhawaaqaya markaasaa wuxuu yihi saxaabigaasi miyaad miyaad ku eedaanta markaad waxaasoo kala aragta maalin dambe ku eedaan bu ihi markaa shaydaanku maadaama aadaanka uu dhibsanayo qofka markaa shayaadiintu ay dhibayaan ama ha galaanba ama meelaha kaga soo dhadhawaaqaane inuu ku eedaamo waa mashruuc weyi xadiidkana saxaabadu masaladaasi waa u daliishadeen shaahidku imika waxa weeye falaa yazaal bilmar yaqula udkur maa lam yakun yadkur oo waxbuu xusuusinayaa qofkii oo dee addunya ayuu ka fikiraya marka tafkiirka noocaasi salaada inaanu burinahayn haddaanu qofku dee rukun aanu ka tegin ayaa xadiidku uu tusinaya haddii dee sahwi ku dhacana dee axkaamtii sujuudu sahwiga ayunbuu la imanayaa culimada qaarkood baa qofku shay markuu ilaabo salaad ha galo laakiin taa aad buu u radiyey imaamu nawowi oo kale raximah llah fi sharxi muslim salaada dee ilaahay baa loo tukada haddaad salaad u tukata aad wax xusuusatid salaadaasi waxay noqonaysaa mid aanad ilahay daraaddi u tukan qaala xadaثna mحamed بn mثنى qala xadaثna cثman بn cmr qala akhbaranii ibn abi diئbi can saciidi الmqburi qala qala abu hurayraةa radي aلlahu canه yaqul الnaasu dadku waxay leeyihin akar abu hurayra yani min axadiiث abu hurayra wuu farabadiyey werintii xadiidka falaqiitu waxaan la kulmay rajula nin baan la kulma faqultu waxaan ku uhi bima qara'a muxuu akriyey rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam albaarixata xalay waa habeenka tegey weeye fi lcatamati salaadii cishaay dhexeeda muxuu akriyey faqaala wuxuu ihi ninkaasi laa adri garan maayo faqultu waxaan idhi lam tashhadha maad joogin miya qaala wuxuu uhi bala waan joogo waan la tukanaya rasuulka qultu waxaan ihi laakin hase yeeshee ana anigu adri waan garanaya rasuulku wuxuu akriyey qara'a suurata kada wa kada marka yaqulu naasu akar abu hurayra markaad xadiidka daahirkiisa egto waxaad malayn kartaa in waktigii rasuulka abu hureyre sida lagu yidhi iyadoo rasuulkuba uu noolyahy in lagu yihi akar abu hureyra isdifaacistanina ay dhacday iyadoo rasuulku alayh salaatu wasalaam weli uu joogo laakiin fahamka noocaasi sax maaha akar abu hureyra waxaa la yihi bacda wafaati nabiyi alayh الsalaatu wasalaam rasuulku markii uu dhintay kadib ayaa hadalkan lagu yihi abu hureyre qisadani ha dhacdo iyo hadalka ninka ay isweydaarsadeen iyadoo rasuulku uu nool yihi lakin alاxtijaaju biاlqisa daliishiga abu hureyre qisada uu daliishaday waxay dhacday bacda wafaati الnabiyi alayh الsalaatu wasalaam marka qisadan muxuu u daliishanaya abu hureyra muxuu u daliishanaya xifdigiisa sababtan u xadiid batay waxay tahay buu leeyay da waan xifdi badanay oo ninkii rasuulkaanu ku daba tukanay salaadii cishaaye aniga iyo isagu ayaa suuraddu rasuulku akriyey xusuusan waayey ana sideedii baan uxusuusnaa manaa taasina waxay tusinaysaa dadka inaan ka xifdiye ka dabdi badanay inaan ka xadiid bato oon ka xadiid warin bato taasaa sababa buu leeyay abu hureyra ahlucilmigu waxay yidhaahdeen garasho la-aanta qofku uu garan waayo imaamku wixii uu akriyay ama suuraddu akriyay salaada jahriga laba xaaladood bay leedahay in yani salaada marka laga baxay kadib ama wakti u dhow kadib uu garan waayo taasi waxay daliilo tahay inuu qalbigiisu wax kale ku mashquulsanaa xaaladda labaadna waxay tahay dee iyadoo muddo kasoo wareegtay inuu garan waayo taasi waxay noqon kartaa iyadu bisabab nisyaan oo markaa waa xusuusnaa qira'ada imaamka waa la socday lakin waa ilaaba marka labada waatee markuu abu hureyra leeyahay bima qara'a rasuul اllahi اbaarixa fi lcataba waa xalay wakti mar hore lasoo dhaafay waxay markaa dhici karta ninkani markii rasuulka uu ku daba tukanay inuu qira'ada rasuulka uu la socday laakin dee markii ay muddo ama wakti uu kasoo wareegay uu ilaabay naga imisaa xusuusan salaadii cishaaye xalay imaamka aada ku daba tukatay wuxuu akriyey xusuusanta baryahan waad maqneed ya hageed qabatay xanuusta adeero mashquulsha xadiis badan baa ku dhaaftay xusuusanta sheekh adu xalay adaa u tukiye ada adiga lagu weydiin maayo nacam baaraka allahu fiikum ayib marka dee ta dambay noqonaysaa marka xadiidku baabka inaanu daliil u noqon bay noqonaysaa lakin bukhaari isagu wuxuu ka fahmay ninkani sababta uu uxusuusan waaye inay ahayd in markaa qalbigiisu wax kale ku mashquulsanaa walihadaba xadiidka u daliishaday mashquulka qofka qalbigiisu wax kale uu ku mashquulo salaada dhexdeeda inaanay arrintaasi salaada burinahayn calaa kuli xaal sidan bukhaari uu axaadiidan u daliishaday uguna baabaystay waa sida culimada badankooda ay ku tageen lakiin aqwaal odhanaysa baa jirta haddii uu garan waayo ama aanu laba soconba imaamku wuxuu akriyeyba salaadiisaasi waa buraysaa waa inuu kusoo celiyo xanaabilada iyo shaaficiyada qaarkood baa sidaa yidhi lakiin sida alxaafid ibnu rajab uu leeyahay xadiidan ayaa aqwaasha radin ku ah qofka qalbigiisu haba mashquulabe mar haddii aanu ka tegin rukun arkaanta salaada kamida ajarki un baa ka yaraanayo qofka salaada intii uu la socday ayuun baa looga qorayaa qalbigiisu uu soo jeeday laakiin waa ka ansaxaysaa salaadu wallahu aclam waxka bilahi towfiiq w salى اllahu alى nabiyina mxamed wlى alih wasaxbi waslama tasliima katiira